waad mahadsan tahay zahra waa run kulanka madasha wadatashiga qaran dhawaan ayuu furmay waxaana shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyadoo ay kala qayb galayaan madaxda dowlad goboleedyada shirka marka waxuu ku furmay jawi aada u wanaagsan madaxdii ayaana shirka ku guda jirta maxay yihiin waxyaabaha ugu badan oo laga hadlayo waktigan
laba agenda ayaa ugu waaweyn shirka ay madaxda yeelanayaan ajendaha koowaad waxa uu noqonayaa arrimaha amniga amaba dagaalka ka dhanka argixisada iyadoo sida la ogyahay ay jiraan howlgalo badan oo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay guulo dhinacyo badan kasoo hoyeen ayaa haddana waxaa loo fadhiyaa in la dardar geliyo howlgaladaasi maadaama ay muhiim yihiin dowladiska soomaaliya in nabad soomaaliya lagu soo aslaaxiyo qodobka kale muhiimka ee shirkaasi looga doodi doono waxa uu noqon doonaa dhamaystirka dastuurka oo iyana ah qodob kale ama tiir kale muhiim u ah dowladnimada soomaaliya dhismaheeda oo markaasi wadatashyadu ay noqonayaan wadatashiyo la baahiyo oo markaasi ay madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeba ay talooyin ay isweydaarsanaan iyadoo markaasi shaqada ugu dambeysana loo deynayo hay-adaha rasmiga ah ee sharciyan shaqadaasi ku lug leh amaba iyaga loo imay waa tahay wasiir yaa ka qayb galaya shirka ilaa iyo haatan yaa soo gaaray magaalada muqdisho madaxda maamul goboleedyada ma joogtaa puntland
dabcan waxaa shirka sida aan kuu sheegay shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaa kala qayb galaya waa-isul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka madaxda dowlad goboleedyada jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug iyo gobolka banaadir ay ka qayb galaya intaas ay ka qayb galaysa waa tahay marka ilaa iyo haatan ma jirto in puntland wakiilo ka socda ay joogaan maya kama aysan qaybgelin shirartii horena kama aysan qaybgelin in ugu dambeeyey puntland sidaad og tahayna waxaa socday dadaalo ku saabsan sidii puntland loogu qancin lahaa inay dib ugu soo noqoto madashan wadatashiga qaran waa hagaag waxaad ka dhawaajisay in shirka labada ajende looga hadlayo dagaalka al-shabaab iyo arrintii wax kabeddelka dastuurka ay qayb ka tahay al-shabaab waxaa jirta in weeraro lagu qaaday dagaalo ay ka socdeen deegaano badan hadda dad badani waxa ay sheegayaan in muddo kadib dowladda dadaal markii ay samayso haatan gaabis fara badan uu ku yimid dadaalkaasi dowladda iyo al-shabaab dagaaladii ay kula jirtay marka maxay yihiin waxyaabaha haatan dagaalka al-shabaab haddaan soo qaadano si gaara looga hadli doono
dabcan dagaaladaasi horumar wanaagsan ayaa laga sameeyey sidaad og tahay dhul fara badan oo aada u ballaaran ayaa isku furmay haddii hore loogu ogaa dagaaladu inay ka dhacayaan iraka magaalada muqdisho haatan dagaaladu waxay si marayaan meelo aada uga fog magaalada muqdisho ilaa sideed boqol oo kilomitr ah dhulkaasi oo dhanna waa dhul laga xoreeyey khawaariijta al-shabaab dowladduna dadaaladaasi waa ay wadaa sidaad og tahay howlgalada deegaano badan ayaa jira oo la xoreeyey haatanna waxaa socda oo keliya ama dowladdu ay ku daraysaa waa dardargelin wadajir ah oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay shacabka ka wada qayb qaadanayaan si markaasi loosoo dhamaystiro wejiyada ka harsan dagaalkaasi oo ugu dambeyntii argixisada looga suuliya soomaaliya dalkuna uu noqdo nabad markaasi dan u ah ummadda soomaaliyeed iyo weliba gobolkooda dagaalku wuu joogsaday sida dad badan ay ku andacoonayaan al-shabaabna rogaal celin ay soo qaaday wakhtiyadii kadib xeryo ciidan weeraro xoogan ayay ka geysteen bilihii lasoo dhaafay meelaha qaarkood dib ayay ula wareegeen taasi maxaad ka leedahay
dabcan sax ma aha in la yidhahdo dagaalkii waa uu joogsaday saxna maaha in la yidhaahdo khawaariijta dib ay u qabsadeen deegaanada hor laqabsa sax maahan haddii aad dib u eegto amaba aadaad soo aragto deegaanada dagaalada ka dhacay howlgalada waxaad arkaysaa horumarka ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay sameeyeen meesha ay joogaan marka wararkaasi lasoo dhex marayo sax maaha
waa tahay arrinta dastuurka maxaa looga hadli doonaa shirka
dabcan waa dhamaystirka dastuurka dhamaystirka dastuurka waa qodob taagna muddo dheer oo muddo soo socday oo shaqadiisu ay socoto mada maadaama dhawaan la ansixiyey amaba la meelmariyey afar qodob oo muhiim ahaa waxaa lasii gudagelayaa qodobada kale hartan marka waa un waxaa laga hadli doonaa sidii hawsha dhiman ee dhamaystirka dastuurka looga wada qayb qaadan lahaa taloyna laisugu darsan lahaa waa tahay maadaama puntland ay ka maqan tahay shirkan wakhtiyadii lasoo dhaafay shirarka qaarkood aysan joogin maxaa uga qorshaysan dowladda inkastoo shirka haatan uu furmayba muxuu yahay tallaabada xigto oo maamul goboleedyadoo dhammaystiran looga hadli karo aayaha
dalkadabcan sidaan hore kuugu sheegay dowladda federaalk ee soomaaliya markii martiqaadka ay fidinaysa dhammaan dowlad goboleedyada ay u fadhisay dadaalana way u socdaan si loo xaqiijin lahaa in dhammaanba qeybaha soomaaliya ka kooban tahay ay qeyb ku yeeshaan wadatashyada qaran ee masiirka masiirka dalka lagu go-aaminayo